أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلن الله منها فصل والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والإيمان iimaan kii qawlun billisaan iimaanka waan soo aragnay arkaantiisii inay tahay lix xadiisi jibriil rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi an tu'mina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih lixdaas rukni inuu leeyahay laakiin uusan lixdaa rukni ahayn ee ka badan yahay yaziidu biltaaca wayanqusu bilcisyaan inuu gaarayo ilaa iyo dhowr iyo toddobaatan qaybood sida xadiiskii saxa ahaa ku yimi iimaanku haddaba ma aha qofka haddii uu ilaahay baan rumeeyey yiraahdo inuu iimaan leeyahay sidaa keliya maya iimaanku anwaac badan yahay oo ilaa saddexda nooc la helo iimaan qofku ma laha ka koowaad waxa weeyaan qawlun billisaan qawlun hadal billisaani carabka hadalka kuma ekaanayo ee wa camalun camal baa la yska rabaa bil arkaani xubnihii laga qabto intaa keliya kuma koobne waxa weeyaan wa caqdun guntin biljinaan ictiqaadki iyo qalbigi iyo laabti iimaanku marka saddexdaas weeyaan qawlun wa camalun wa ictiqaad caqdi bimacnaa waa guntintii caqiida waxaa loo yiri macnaa waa guntin qofkan rumayntiisiiba meel uga guntan alla uu rumaysan yahay subxaana watacaala shaki ogama jiro marka waa guntinta sida in la furo mooye aanan si kale iyada u furmaynin sidaasoo kale rumaynta alla u xiran tahay subxaana watacaala marka guntin baa kuugu xiran caqligaagi iyo qalbigaagi wa caqdun biljinaan yani qalbigii iyo laabti bay kuugu guntantay aliimaanu waxa weeyaan qawlun billisaan hada caqiidata ahlisuna waljamaca qolooyinka kale waa khilaafeen murji-adu iyagu waxay yihaahdeen maya waa qawl markay qawl yihaahdeenna maxaa ka rakibnay kan khamriga cabaya iyo qofka mu'minka ah iimaankooda waa isku mid hadduu muslim yahay oo khamri cabaya ama zinaysanaya ama wax dilayo wax dhacayo iimaankiisa iyo iimaani jibriil waa isku mid bay dhacayaan leanna iyaga agtooda camal shardi ma ah lakin halkan waxaa la yihi wa camalu bilarkaani wa caqdun biljinaan ictiqaadki iyo laabti iyadan waa muhim weeyaan waxaa kaloo ay yiraahdeen markay hadalka ay iyagu yiraahdeen bimacnaa qofkan caasiga ah iimaankiisa iyo qofka mu'minka ama jibriil iimaankiisa waa isku mid bay yiraahdeen wax farqoo udhexeeya ma laha waxay kaloo yiraahdeen qofku marba hadduu ilaahay rumeeyey subxaana watacaala iimaanku waa hal martabad ma ziyaada mana nusqaano adilo badan oo bilkitaabi wasunna ah ayaa tusinaya in iimaanku ziyaado nusqaamana nuqsaanna inay ku dhacdo ziyaadana adilo aada u tiro badan ayaa ku tusinaya waana madhabka raajixa ee caqiidata ahlisunna waljamaca saxaabadu siday qabeen ah qolooyinka murjihada ah ee iyagu hadalkaa qabo waa qolooyin firaqa daalla kamid ah firaqa daalla ayay kamid yihiin waliimaanu qawlun billisaani waa hadal carabka ah وcml bاlarkani camal la samaynayo fal ah wacaqd guntin biljinaan laabti qalbiga lagu guntayo yaziidu waa ku kordhaa biaacati ilahay aacadiisu ku kordhaa qofka cadiga markuu isfiiriyo maalmaha uu ziyaadsado aacada ilahi subxaana watacaala akriska qur-aanka ah imaanshihii masaajidkii shantii salaadood oo jamaaca uu ku tukado iyo maalmaha uu ka maqan yahay isku iimaan ma ah ingeg iyo jafwa iyo qabayl ayaa dareemaysaa marka kalena qoyaan iyo xoogaa qalbigaagii dilaac baad ka dareemaysaa marka madhab ahli sunna waljamaca waxa weeyaan yaziidu inuu kordhayo biaaca aacadii inuu ku kordhayo wayanqusu uuna ku nuqsaamayo oo hoos ugu dhacayo bilcisyaan caasinimadiina hoos ugu dhacayo qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi wamaa umiruu lama farin khalqigii jini iyo insiba weeyaane mukalafiinta kuwii ahaayee la kalifay wamaa umiruu lama farin labadoodaas ilaa waxa la faray liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan mukhlisiina iyagoo u saafi yeelaya u baraxtiraya lahu ilaahay addiina diintii u baraxtiraya xunafaaca ka leexanaya madaahibta iyo aqwaasha baatilka oo dhan xunafa bimacnaa waa maa'iliin ka leexanaya meelaha baatilka ah ta ilaahay ee qayimka ee xaniifka ahna u ilanaya wayuqiimuu inay ogaan asalaata salaadii inay ogaan wayu'tuu ay la yimaadaan azakaat zakadii ay la yimaadaan wadalika taa lasoo sheegay addiinu alqayima waa diintii qayimka ahayda soosnayd ilahay muxuu ka cabiray subxaana watacaala saddexdaa shay inay tahay diin lqayima bimacnaa waa tawxiidkii oo lala yimaado asalkiisuna uu yahay kalimatu laa ilaha ila allah muxamed rasuul llah uma bacda dalika asalaat wazakaat wahada diinu lqayima waa diintii toosneed weeyaan lianna wamaa umiruu ila liyacbudu allah mukhlisiina lahu ddiin waa tawxiidkii weeyaan shirkiga oo laga fogaado ilahay oo cibaadada loo saafi yeelo asalkiisu waa kalimatu tawxiid kalimatu laa ilaha ila allah muxamed rasuul llah xunafaaa wayuqiimu asalaata wayu'tu zakaa wadalika diinu lqayima saddexdaasi waa diintii toosnayd fajacala ilahay waa ka dhigay cibaadat allah fajacala waxaa laga yeelay cibaadat allah ilahay cibaadadiisii waxaa laga dhigay oo ah kalimatu tawxiid waikhlaas alqalbi qalbiga oo loo saafi yeelo alla subxaana watacaala tawxiidkiisa waiqaami salaati salaadii oo la oogo waitaai zakaati zakadii oo la bixiyo kulluhu dhammaantii inuu yahay min addiin diinti inuu yahay min addiini diinti inuu yahay yani diin lqayima diintii o dhan ba asaaskeedu inuu intaa yahay tawxiidkii oo la ilaaliyo salaadii oo la oogo zakadii oo la bixiyo in diintii bay intaa tahay nabiga alayhi salatu salaam xadiis cabdullah bn cumar fi saxiixayn ayaa wuxuu oranaya umirtu an uqatila annaasa xata yashhaduu an laa ilaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وهل فريضتك إن لايو أو أن لم يضع لي رسول في صلى الله عليه وسلم على رسولكم مرة لي أمرت وحأمري وقال له سبحانه وتعالى الله إفري أن أقاتل الناس بك إن الله بره حتى يشهدوا لله قريان أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك هذي انتهى سميان casamuu minii waa iga ilaashadeen aniga dimaahum dhiigagoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodiiba dhiigoodii iyo xoolahoodii waa ilaashadeen wa xisaabuhum cala allahi tacaala haddii ay laakiin la yimaadaan iyagoo muslimiin ah shay ay la yimaadaan xisaabtoodaa lay ahaatay hadduu waxaaba gacantaa laga goynayaa hadduu zinaysto oo yahay sayib waa la rajminayaa hadduu bikra yahay waa la garaacayaa wahaakada aduga qof kalfo oo caayo waa la karbaashaya sideetankii karbaash wahaakada wa xisaabuhum cala allahi tacaala laakin asaasiyaadka qofka dhiiggiisa loo daadin karaya waa saddexdaa shay tawxiidkii iqaami salaat itaa zakaat uma bacda dalik ashyaada kale waa ka sahlan tahay inkaa aayadana saddexdii bay jamcisay ikhlaas alcibaadati lilahi caza wajal iqaami salaat itaa zakaat kulluhu min addiin dhammaan intaa lasoo sheegay min addiin weeyaan وqاl رsul الlahi slى الlahu عalyh وasلم rasuulka alla wuxuu yihi xadiis abi hurayra weyaan fi صaxiixayn buuna ku sugan yahay alimaanu iimaankii bidcun dhowr iyo sabcuuna toddobaatan shucbatan qaybood weeyaan dhowr iyo toddobaatan gabal ama qayb weeyaan aclaaha waxaa ugu sareeya shahaadati in la qiro an la ilaha ilا اllah وadnaaha waxaa ugu hooseeyana imaadatu fogeyntii alada xumaantu wixii xumaan laga fogeynaya can ariiqi wadada laga fogeynayay iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood riwaayad kale oo saxiixaynka iyaduna ay warinayeen baa waxay oranaysa alimaanu bidcun wa fituuna shucba laakin sida saxa labaduba waa sax weeyaan alimaan bidcun bidcun dhowr iyo sabcuuna shucba dhowr iyo toddobaatan qaybood weeyaan waxaa ugu sareeya shahaadati an laa ilaha ila allah waxaa ugu hooseeyana imaadat lada wasakdi iyo qarin yani wixii qashinka ah ama dhaladii ama qodaxdii ama wixii lamid ah oo laga qaado cani ariiqi wadada adaa waa laga cabiray wax allaali wixii dhib ah ayaa loola jeedaa hadday noqon lahayd god dadku ay ku turanturoonayaan oo la hagaajiyo hadduu noqon lahaa dhagax yaallo dhalo taallo laf taallo iyo wixii lamid ah kulli wax allaali wixii dadka dhibaya geed soo qorarsaday oo wadadii xiraya oo dadka indhaha ka dilaya habeenkii mugdiga markay tahay wixii lamid ah kulli waxaas oo dhan ayaa loola jeedaa wax la sahashado oo la yaraystana ma aha leana rasuulka alayhi salaatu salaam baa xadiis kaloo saxiixa inooga waramayey rajul reer bani israail ayuu ka hadlayey arkay wadooda wadada la marayay geed qodax ah oo laantii ay soo baxday marka ayuu wuxuu yihi geedkan dadku dhibaya waa inaan ka fogeeya laantan iyada ah nabigu wuxuu yihi alayhi salatu salaam waa ka gooyey fashakara allahu lah ilaahay baa ka raadi noqday subxaana watacaala sababta uu sameeyey darteeda marka qofka muslimka ah daa'iman islaamku waxa weeyaan wax qofka keligii ku gaaban maaha waa intifaac mujtamaci u anfacayo intifaac mujtamaci u anfacayo walidalika ad arkaysaa yani cuquubaadka qofka lagu farad yeelaya ma min ciqaab ama dembi qofka uu la yimaado ilaa kafaaradiisi iyo dembi dhaafkiisi alla wuxuu ka dhigay ima taxriiru raqaba wa ima sawm addoon la xoreeyo soom la soomo wa ima haddii soomkii uunan awoodi karaynin in masaakiintii la quudiyo masalan ciqaab kamid a ciqaabyada ayadaa waxa weeyaan qofkii haddii uu haweenaydiisii ku yidhaahdo hooyadii oo kale adiga tahay waladina yudaahiruuna min nisaai maxaa la yihi subxaana watacaala kafaaradeeda maxaa la yihi taxriiru raqaba haddii la waayo maxaa ku xigay shaarayni mutataabicayn haddii qofkii uu awoodi kari waayo maxaa la yihi subxaana watacaala sitiina miskiina lixdan miskiin ayuu quudinayaa marka waa intifaac weeyaan waa shay gudbaya tacaddi weeyaan qofkii ma aha dembiga ad la timid masaakiinta waa inaad wax kartaa iyo mujtamaci muslimiinta ah dadkii liisay ee kamid ahaa waa inaad wax kartaa marka islaamku daa'iman sidaas weeyaan wa adnaaha iimaanka waxa ugu hoseeya dabaqada ugu hooseysa iyo darajada ugu hooseysa iimaanka waxa weeyaan imaadatu ladaa dhibkii iyo wasakdii iyo xumaantii oo laga qaado laga fogeeyo cani ariiq wadadii laga fogeeyo fajacala nabigu wuxuu yeelay alqawla walcamala hadalkii iyo camalkii falkii la samaynayayba min aliimaan inay yihiin shahaadata an laa ilaha illa allah ma falbaa wax la sameeyo miyaanka wax lagu dhawaaqo hadal weeyaan hadal weeyaan laa shak leanna qofkiiba carabkiisii kaga dhawaaqaya imaadat ladaa can ariiq ma hadal baa mise waa fal iyo ficil qofku samaynayo waa ficil la samaynayo ka ugu sarreeyana hadal baa laga dhigay kii ugu hooseeyana waxaa laga dhigay ficil qofku uu qabanayo inta udhexaysana intaa ayay noqon karaysaa akriskii qur-aankaa soo geli karaya salaadii baa soo geli karaysa zakadii baa soo gelaysa sadaqadii baa soo gelaysa wahaakada wanaagii oo la faraa soo gelaya xumaantii oo la reebo carabka iyaguna wahaakada iyo wixii lamid ah dhammaan waa anwaac iyo darajaadkii iimaanka ayay kamid yihiin dhammaantooda marka fajacala nabigu wuxuu yeelay alqawla hadalkii oo ah shahaadateynki oo lagu dhawaaqo walcamal iyo camalkii lala imanayay oo ah imaadat ladaa can ariiq min aliimaani inay kamid yihiin waqaala tacaala alla wuxuu yihi fadaadahum iimaana fadaadahum alla waa u kordhiyey iimaanan iimaan buu u kordhiyey wladina اhtadw zaadahum iimaana waataahum taqwaahum allahuma aati nafsi taqwaha wazakiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wamawlaha xadiis cali bn abi alib dacadii nabiga uu baray salawatu llahi wasalaamu calayh allahuma aati nafsi taqwaha wazakiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wamawlaha daliil waxay u tahay in ziyaadsanayso naftii taqwa iyo zakaad iyo tahirnaan allana xaggiisa laga baryo subxana watacala inuu ku ziyaadiyo waqaala tacaala alla wuxuu yihi liyzdaduu iimaanan liyzdaaduu inay zaaidsadaan iimaanan iimaan inay zaaidsadaan iimaan inay zaaidsadaan inahum fidyatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda asxaabu lkafi markuu alla ka waramaya subxaana watacaala inay ahaayeen buu alla sheegay fidya dhalinyaro inay ahaayeen aamanuu birabbihim rabbigooda rumeeyey allana uu ziyaadiyey subxaana watacaala anuu iyo iimaan alla uu ziyaadiyey marka kulli adiladaas o dhan waxay kutusinaysaa inuu iimaanku ziyaadayo oo kordhayo wuxuu ku kordhayana ay tahay daacada ilaahay khayrkii iyo wanaagii oo had iyo jeer lagu dhex jiro liyazdaaduu iimaanan inay iimaan kordhistaan wa qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alle wuxuu yihi yakhruju yukraju waa laga soo saara min annaar naarta waxaa laga soo saaraa man qaala qofkii yidhi laa ilaha ila allah wa fii qalbihi hadalkaa markuu yihi wa fii qalbihi iyadoo qalbigiisa uu ku jiro misqaala wax la eg buratin bur yani xabad bur a wax la eg xabad bur a wasnigeeda intuu leegyahay waa la garan karayaa isha siday ku aragtaaba adag idan wax intaa la eg oo iimaan ah ama kalimat laa ilaha illa allah muqtadayaadkeedii waxay keenaysay qofka qalbigiisa ay ku jirto naarta waa laga soo saaraya aw kardalin riwaayad kale ahayd wixii o dhan buu sheekhu jamciyey yani yukraju min annaari man qala la ilaha illa allah wafii qalbihi misqaalu dara wafii qalbihi misqaalu kard xabata kardalin min aliman wafii qalbihi misqaal durin min aliman saasuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam saddex xadiis oo kala go-an weeyaan saddexdii buu sheekhu isku jamciyey meeshan iyada ah yukraju waa laga soo saara xadiiskuna waa saxiix min annaari naarta waxaa laga soo saaraa man qaala qofkii yidhi laa ilaha ila allah qofkii yidhi wa fii qalbihi iyadoo qalbigiisa uu ku jiro misqaalu buratin marka qofkiga mu'minka ah ummaddan iyada alle subxaana watacaala awalan wuxuu qaybiyey saddex qaybood sida alle uu ku sheegay subxaana watacaala fi suurati lwaqica ida waqacat ilwaqica laysa liwaqcati akaadiba khaafadat lwaqica ida rajat ilardu raja wabasat iljibaalu basa ila akhirkeeda maxaa la yihi wasaabiquna asaabiquna ulaika almuqarabuun iyo asxaabu lyamiin iyo maxaa la yihi qaybtii saddexaad asxaabu shimaal culamada islaamku waxay yihahdeen saddexdu waa ummadan iyada ah weeyaan saabiqiintu waa qolooyinka hormaray ee sidiiqiinta ah ee ummadan iyada ah asxaabulyamiinna waa qolada dhexe asxaabu shimaalna waa qolada bidixda laga siiyey kitaabkooda inaarta iyaguna gelaya aayadda ay caddaysay haddaba asxaabulyamiinkii jannada iyaguna gelayaan shaki ma laha dadkii naarta galay baa waxaa laga yaabaa inay noqdaan dad islaamnimo sheeganaya laakin macaasi aada u tiro badan oo tiro badan wata marka laysu fiiriyo miisaanka wanaagga iyo xumaanta xumaanta tiro badan aada u tiro badan weliba naartaa la gelinayaa xumaantoodii baa looga soo goynayaa waxay ahaydba mudday ku raagayaan calaa xasabi camalihi intuu ahaa sayi-aadkiisi intuu ahaa ayaa looga soo goynayaa kadib abaalmarintiisa waxa weeyaan jannada meeshay u dambaynayso meeshay ku dambaynayso waa jannada weeyaan walidalika rasuulka alayhi salaatu wasalaam inoo sheegay jidka siraadka ah in la yeelayo jahanamo dusheeda dadkuna ay marayaan waxay leedahay buu yihi nabiga alayhi salatu salam jahanama kalaadiid mitla shawki sacdaan hal ra'aytum shawki sacdaan saasuu yihi shawki sacdaan geedka qodaxda le sacdaanka la yihaahdo ma aragteen waa sidaas oo kale weeyaan laakin laa yaclamu qadaraha ila aladi khalaqaha qadarkeeda iyo weynankeeda ma oga ilaa allihii abuuray mooyaane subxaana watacaala shawka sacdaanka isaga ama birta qaloosan ee jahanamo ku jirta mid salaad weeyaan mid waa zakaat mid waa silat raxim mid waa mid walba waxbaa ku qoran qof wal marka qof allaaliyo qofkii marka waxa layn jiray hadduu salaada haleeyey ama zakadii haleeyey ama soonkii ama wixii lamid ah wixii intuu haleeyey bay ka goosanaysa hadduusan ehelba u ahaynna naartaa lagu ridaya waa ku tuuraysaa dhinaca kale kaga tuuraysaa nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam waxaa kamid a dadka mid sidii kalbarka u maraya ilaaci oo kale yani durbadiiba saa u dul maraya wa in minkum ila waaliduha kana calaa rabbika xatman maqdiya sida alla uu sheegay subxaana watacaala waa dhaar ilaahay u dhaartay in la marayo ambiyadaa bilaabaya ummad walba nebigeedaa bilaabaysa ummadan iyadana nabi maxamed baa horumaraya salawaatu llahi wasalaamu caleyh haddii wax laga dhaafayo ambiyada alla laga dhaafi lahaa lakin macquul maaha lanna waa daar ilahay dhaartay weeyaan wain minkum ila waaliduha kana cala rabbika xatman maqdiya marka waa la maraya shaki ma leh haddaba qofku wax allaale wuxuu haleynayey ayaa la reebanaya hadduu salaada haleeyey ama zakada haleeyey ama soonkii haleeyey ama silati raximkii uu ku xumaa ama wixii lamid ah birahaas ayaa mid walba dhaawac bay gaadsiinaysaa dhaawac yar mid weyn wuxuu doonaba ahaahada ama naartay ku ridaysaa wuxuu ahaaba hadduu naarta galaba camalkiisi xumaa baa looga soo goynayaa laakin aakhirka dambe wuxuu ku dambaynaya waa jannadii weeyaan qaar marka markiiba waa laga soo bixinaya qaar waxaa laga yaabaa muddo markay ku jiraan in laga soo saaro qaar muddo dhexe markay jiraan in laga soo saaro qaar aakhirka u dambeeya in laga soo saaraa dhici karayso qaar waxaa jira iyagu aanan camal ay la yimaadeen iyo wax ay sameeyeen aanu jirin ilaa kelimada shahaadada ay ku dhawaaqeen mooye wax kale ay la yimaadeen aanu jirin dadka iyaga markii wakti dambe ayaa alla kasoo saaraya subxaana watacaala waxaana marka laga soo saaro maa alxayaat ayaa lagu dhaqayaa dib baa u noolaanayaan marka kadib baa jannada la gelinaya wax camal ay sameeyeen lama jirto sida rasuulka inoo ishaaray salawaatu llahi wasalaamu aleyh xadiis saxiixa yukraju min annaar marka xadiidka isaga wuxuu daliil u yahay xasab aliimaan inay dadku jannada ku gelayaan yarxamka allah ama xasab aliimaan dacfi aliimaan inay dadku naarka ku gelayaan kullama iimaankiisu daciif yahay waxaa laga yaabaa inuu naarka usii dhawaado hadduusan iimaanba lahayn naarku gelaya shaki ma laha hadduu iimaankiisu xaba bura la eg yahay xaba shaciira xaba xaba haakada qofkaasi yani say u kala xoog badan yihiin iimaankooda u kala xoog badan yahay u kala khayr badan yihiin shaki male meesha yada waxaa ku baxay qolooyin badan oo ahlilbidaca qolooyinka iyagu yiraahdeen qofka hadduu dembi la yimid ba aslan naarku gelaya hadduuba kabiira la yimid dembi weyn la yimid naarku gelaya khalaas lagama soo saarayo qolooyinka kale cagsigeeda weeyaan aynu tilmaamayna iyaguna waxay yihaahdeen waxaa doontaba qaso mar haddaad laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah tiday waxaa doontaba qaso muumin baa tahay marka labadaasi cagsi bay isu yihiin ahlu sunna waljamaca waa udhexeeya waxay yihaahdeen qofka iimaankiisa ayaa uu ku gelayaa jannadii qadarka uu yahay ama qadarka dacfigiisa uu yahay buu u jirsanayaa naartii taasina adilada saxiixa siday ishaaraysa weeyaan yukraju min annaar waa laga soo saaraya naarta man qaala qofka yihi laa ilaha ila allah wa fii qalbihi iyada uu ku jiro misqaal wax la-eg buratin xabata bura aw xabata khardalin khardalku waa geed miro yaryar mirihiisu aad u yaryar yihiin macnaha miraha yaryar wax la-eg oo iimaan ah qofka qalbigiisa uu ku jiro aw daratin ama daradii darada laba macno baa lagu sheegaa isiinka markaad furtid qoraxda waxaad arkaysaa wax yar yar oo cadcad kaasi dara waa la yihahdaa waa la yihahdaa sidoo kale waxaa lagu sheegaa quraanjada cadcad ee yaryar iyaduna nooca yaryar ah taana waa lagu sheegaa calayata xaal waxay ahaataba wax yar inuu yahay ayaad meesha ka garanaysaa oo min aliimaan wax intaa leegoo iimaana qofka qalbigiisu yahay naarta waa laga soo saaraya fajacalahu xadiidkaasi nebigu wuxuu ka dhigay salawaatu llahi wasalaamu caleyh mutafaadilan dadku inay kala sarreeyaan inay ku kala sarreeyaan darajaad inay yihiin saxaabada ridwan llahi tacaala calayhim ayaa waxay ohan jireen markay isu yimaadaan tacaal nu'min saaca tacaal nu'min saaca yani macnaheedu waxay ola jeedaan tacaal nasdab iimaan saaca war saacadaan iimaanu kordhisanay kaale aanu iimaan kordhisanay kaale macnahan ilaahay isxusuusinna weeyaan subxaana watacaala marka meeshaas saxaabada dhammaan caqiidadooda ahayd inuu iimaanku ziyaadayo daacada ilaahay subxaana watacala iyo khayrkoona isu sheego inuu ku ziyaadayo faslun wayajibu waxaa waajib ah aliimaanu in la rumeeyo bikulli maa wax allaaliya wixii akbara bihi uu inooga waramay annabiyu nabiga inooga waramay salawaatu llahi wasalaamu calayh wasaxa bihi kana sax noqday annaqla soo guurintiisa canhu nabiga xaggiisa sax ka noqday salawaatu llahi wasalaamu calayh marka wayajibu waxaa waajiba aliimaanu in la rumeeyo bikulli maa wax allaaliya wixii akbara bihi uu inooga waramay annabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga alle inooga waramay wax allaala wuxuu nabiga nooga waramay salawatu llahi wasalaamu aleyh in la rumeeyo waa waajib weeyaan liana alla subxaana watacala waa inagu farad yeelay wamaa aataakum arasuulu fakuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu amar weeyaan in la qaato waxuu nabiga inooga yimi salawatu llahi wasalaamu caleyh xadiis saxiix ayuu nabiga sana wuxuu ku oranayay salawatu llahi wasalaamu caleyh alaa wainii uutiitu lqur'aana wamidlahu maca waray aniga waxaa la isiiyey qur'aankii iyo wax lamid ah qur'aanka iyo wax lamid ah waxa lamida nabiga la siiyey waa maxay waa sunada weeyaan wax kale ma aha qur-aanka iyo shay naxiisa ayaa la isiiyey marka in la rumeeyo haddaba waa waajib weeyaan ma aha macnaha sida dadka qaarkii oreysaan mar haddii la yihahdo sunadaa sidaa sheegtay in ikhtiyaar qofku u leey hadduu rabana uu la imanaya ajar ka helay hadduu doonana uu ka tegayo macna saa maaha bal sunada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa kamid a qaar waajib ah sida qur-aanka waajib u yahay bal xageenu ka ogaanay salaada aynu tukanayno kayfiyaadkaynu u tukanayno sunada nebigaynu ka ogaanay sunada ayay kusoo aroortay darteeda marka qofka ma oga tegi karaya ibadigu kayfiyad la imow bal waaya kayfiyad ay waajib ku tahay la imow oo qur-aanka uu sheegay wasaxa bihi islamarkaana sax ka noqday annaqla soo guurintii canhu nabiga xaggiisa laga soo guuriyey fiima wax allaaliyo wixii shaahadnaahu aanu aragnay waxaasi hadday ahaan lahaayeen wax nebigi inooga waramay oo waxaasi uu yahay waxaanu aragnay allah mase qaaba canaa naga maqnaaday wax naga maqan oo nebiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam horay u dhacay aanan arkin annagu nebiga inooga warramay calayhi salatu wasalaam waan rumaynaynaa akhbaartii ummadihii hore iyo ambiyadoodii iyo kayfiyaadkii loo halaagay iyo wixii lamid ah ama akhbaartii nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la leemiyey ama jannadii naarta wuxuu kusoo arkay iyo haweenkiina yihiin kuwa ugu badan naarti masalan jannada dadka fuqarada inay ugu badan yihiin saboolka ah wahaakada anwaacda noocaas oo kale nebiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa wax laakin aynan arkin anagu marka waa waajib weyaan inaan rumayno naclamu waa ognahay waxaasi nebiga inoo sheegaya saxa ka noqday sanadkiisu annahu inuu yahay xaqun wax xaq ayuu yahay wa sidqun dadna yahay oo run ah sawaan waxaa eg fii dalika arrinkaasi maa caqalnaahu waxaanu caqliyaysanay u caqliyaysanay oonu fahamnay oonu aragnay oo macnihiisa inaga dhaadhacay xikmadiisa inaga dhaadhacday oonu fahmi karaynin xikmada ka dambaysa wajahilnaahu iyo waxaanan fahmi karaynin xikmada ka dambaysa maxay tahay waxa ka dambeeya xikmada ka dambeeya aanan fahmi karaynin danka ma lihin marba haddii xadiidkani uu sax noqday nebiga xaggiisa sax ka noqday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh culamada islaamka yidhaahdeen waa sax waa rumaysannahay siduu doonaba ha ahaado caqliyeedna ha fahmo ama yaanu fahmin waa rumaysannahay umuur buu keeni doonaa sheekha raxmatullahi tacaala caleyh umuurtaas oo ah umuur haybiya ah umuur haybiya wax dhacay islamarkaana aanan arkin annagu laakiin nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam siduu inoogu sheegay ayaanan u rumaysan nahay sawaan waxaa eg fii dalika arrinkaasi maa caqalnaahu waxaanu ka fahamnay oonu ka caqliyaysanay oonu garanay wajahilnaahu iyo waxaanu ka jaahil noqonay waa noo siman tahay walam natalic jaahilnimada maxaa keenayso walam natalic inaanan daalacanin oonan arkin cala xaqiiqati macnaah macnaha xaqiiqadiisa aanan arkin waxa looga jeeda iyo wuxuu yahay arrinta markay dhacaysa iyo waxaas oo dhan aanan goojoogu ahayn mitla waxaa lamid ah xadiithu lisraai walmicraaj xadiithu lisraa isrihii nabiga calayhi salaatu wasalaam walmicraaj iyo leelmintiisii isru waxa weeyaan nabiga soo qaadistii laga soo qaaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh min makka ilى bayt lmaqdis la keenay subxaana aladi asra bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila lmasjid alaqsa inay habeen ahayd bacda salaati alcishaa inay ahayd nabiga inoo sheegay salawatu llahi wasalaamu caleyh inay habeen tahayna aayadda qur-aankaa sheegtayba haddaynu akrinaynay subxaana aladi asra bicabdihi layla inay ahayd habeenka oo maa bacda almaqrib waa leyl laakin waktiga sii ahayd waa maa bacda alcishaa cishihii kadib weeyaan ama waktigii habeenkii uu mugdiyoobay ayaa nabiga la dheelmiyey salawatu llahi wasalaamu caleyh walmicraaj markaa bayt lmaqdis nabiga alayhi salatu salaam uu tegey kadib halkaasaa laga dheelmiyey ilaa samaa dunya kadib ilaa fawqa sabci samaawaat ilaa rabbi subxaana watacaala uu la kulmay subxaana watacaala marka wasaynu tilmaanay culamada islaamku waxyaabaha ay ka kala yiraahdeen qaar waxay yihaahdeen jasadkiisu aha nabiga alayhi salaatu wasalaam macnaha makaa laga qaaday isagoo sidiisa ah waxaa la geeyey bayt lmaqdis kadib waa laga qaaday ilaa iyo fawqa sabci samaawaat baa ilahay geeyey subxaana watacaala qaar waxay yidhahdeen maya riyayba ahaydba lakin hadalkaasi hadal saxa maaha sheekhu waa diidan yahay wa kaana wuxuu ahaa yaqabatan soo jeed buu ahaa nabiga isagoo soo jeedaa la qaaday salawaatu llahi wasalaamu caleyh oo bayt lmaqdis la geeyey oo halkaasaa laga qaaday ilaa iyo fawqa sabci samaawaat baa la geeyey maxaa yeelay laa manaaman hurdo ma ahayn oo riyo ma ahayn maxaa yeelay faina qurayshan quraysh waa tii nabiga alayhi salatu salam subxii markii ay weydiiyeen abu jahl lacanahu llah iyo raggii lamidka ahaa nabigu oga warramay alayhi salatu salaam way inkireen hadduu dhihi lahaa riyay ahayd maynan inkiren laanna riyada waa dhici karaysa qofki caawo dhan inuu adduunkan ku wareegayo inuu arko isagoo ku wareegayo dunidii waa dhici karaysa wax dhiba mala inuu ku riyooda waa dhici karaysaa jannadii iyo naartii iyo meelo fogfog laakin yaqbaan u tegay oo halkaasaan tegay macquul ma ah taas weyaan say diidayaan quraysh marka laakin nabiga calayhi salaatu wasalaam alla qaaday subxaana watacaala qur-aankan alla inoogu sheegay ma inagaa aragnay maya waa rumaysannaha saasay tahay haddana laana ilahay baa inooga warramay subxaana aladi asra bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladi baarakna xawla wa kaana yaqabatan wuxuu ahaa soo jeed laa manaaman hurdo ma ahayn iyo riyo maxaa yeelay faina qurayshan quraysh dadka la yiraahdo ankarathu nebigu waa ku inkirtay waakbaratu waana weynaysay arrinkaa isaga ah aad bay u bunbuniyeen oo waa weyniyeen haddii riyo aan lahayd ma aysan weynaysin mana aysan inkirteen waa macno kutusinaya inuu sax yahay inay ay soo jeed adiladaana kutusinaysaa walam tunkir maynan inkirin quraysh almanamaat riyooyinka maysan inkirin leanna iyagu waa riyoodaan riyo maysan inkirin waxay inkirayaan waa soo jeedka weeyaan wamin dalika sida taa waxaa kamid ah waxyaabaha haybiyaadka ah ana malaka lmawti malaku lmawtki jaa inuu u yimid lama jaa markuu u yimid ilaa muusa calayhi salaam liyaqbida inuu qibdoodo ruuxa ruuxdiisii inuu qibdoodo laqamahu waa dharbaxay tafaqa'a waa soo tuuray cayna ishiisuu soo tuuray farajaca malaku mawtkii waa u laabtay ilaa rabbihi rabbigiisu u laabtay faradda calayhi alla ugu celiyay caynahu ishiisii siday ahayd xadiidka hore ayaa jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam awalan uu ku tilmaamayo inay ahayd malakulmawt suurad bashar in ugu yimid buhaari muslimba waa warinayaan qolooyinkii markaa iyagu sheekha waxyaabihii uu ka digayo ku dhacay ee ahlu dalaalka ahaa ahlu zayqa ahaa casrigeenan qaar nool maxamed khazali baa kamid ahaa dhintay waxaa kamid ah shuyuukhdiisii qolooyinkii caqlaniyiinta lagu magacaabiyo ardaygiisaba waa inkireen xadiiska isaga ihahdeen shay-an ma macquul ma malakulmawt oo la garanayo malak ah see isha loo tuuri karaya aslan riwaayad kaloo saxiixa ayaa tilmaantay mustadrak xaakim bisanadin صaxiix waqala ala shari صaxiixin cala sharطi muslimin wawaafaqahu imam الzahabi sheekh nasir الdin albani raxmat اllahi taala alayh fi silsilat اaxaadiis صaxiixa ayuu kusoo saaray xadiiskeeda silsilat اaxaadiis صaxiixa ayuu isna kusoo saaray idan waxaad arkaysaa marka inay ahayd suurad bashar ah bini aadamnimo ugu yimid marka ayuu markuu u yimid wuxuu ku yihi ajib rabbak aw atic rabbak muusa bn cimraan ayuu u yimid xadiiska abu hurayra wuxuu oranaya radi allahu tacala canhu ardaa jaa malaku lmawti ila muusa bni cimraan faqala lahu ajib rabbak muusaw rabbiga ajiib nabiy llahi muusa waa nebi weeyaan rabbiga ajiib qof bini aadam ah oo maxaa rabbi lagu ajiiba subxaana watacaala bimacnaa naftan kaa qaadaya qof bini aadan hadduu ku yira ku yimaado ku yihahdo naftan kaa qaadaya foof kaw baan kaa siinaya intuusan kaala hormarin adigaa kala hormaraya nabiy llahi muusa aad u xanaaq badnaa sida la garanayo aayadaha qur-aankan ay noo sheegeen uma dulqaadan jirin nabiy llahi muusa ilnaba ha yaraatay shay ilahi subxaanahu watacaala aayaadkiisa ama lagu tumanayo sida nabigu ku matelay salawaatu llahi wasalaamu aleyh cumar bn khaaab maselkiisa markuu tilmaamayo ambiyada eer mala musa mael musa nabi abubakrn sidiq radi allahu taala canhu maselkiisana wuxuu ku maselay masalu ciisa lutfi badan naxariis badan dhimcin badan ayuu ku maselay nabiy llahi muxamed salawatu llahi wasalaamu aleyh maselkiisuna waxa weeyaan nabiy llahi ibrahim naxariis badan isaguna marka nabiy llahi muusa alayhi waala nabiyina asalaatu wasalaam falaqama muusa dharbaaxu indhaha ku dhuftay malak lmawt tafaqa'ahaa ishii uu kasoo tuuray malakulmawt inuu la dagaalamo lama amrin wax kale lama farin nafta kasoo qaad baa la yihi suurad basharna ugu tag amarkii waa qaatay waa u tegey ishaa lagu soo dhuftay waa soo laabtay rabbigu u yimi subxaanahu watacaala markaasuu wuxuu ku yihi yaa rab inaka arsaltanii ilaa cabdin laka laa yuriidu lmawt rabbi o waxaad ii dirtay addoon aada leedahay oonan mawt doonaynin waqad faqa'a cayni ishaydana waa diday nabiy llahi muxamed wuxuu yihi salawatu llahi wasalaamu aleyh faradda allahu ilayhi caynah waqaala rajic ilaa cabdi ishii baa loogu celiyey markaasaa waxaa la yihi u laaba addoonkayga faqul alxayaatu turiid waxaa ku tirahdaa ma nolol baad doonaysaa fain kunta turiid alxayaat haddaad nolol doonaysid fadac yadak gacantaada saar oo dul saar baa la yihi cala matni sawr dibi dushii saar dibiga dushiisa saar famaa waarat famaa waarat yadak wax allaaliya waxay gacantaadu daboosho min shacrin ah min shacrihi oo tintiisa ah yani tinta ay daboosho gacantaada in walba xabad walba sanad baad noolaanaysaa xabad walba sanad baad noolaanaysaa yani fa inaka taciishu biha sana sanad baad noolaanaysaa riwaayada bukhaari baa waxay odhanaysay falahu bima qataacu yada wax allaaliya waxay dabooshay gacantiisa bikulli yani yadahu bikulli shacrin sana in walbaayo sanad weeyaan gacantaada markaad dili saartid tintiisa way maqan neef wa ah haddii dusku ay dhaadheer tahay oo isdabooli lahayd oo isqabsan lahayd laba xagga aan lahayd laakiin waynu naqanaa neefka lo-daa duskiisa iyo dhogortiisa marka gacantaada aad saarto dhowr milyan bay taabanaysaa markiiba marka xabad walba sanad baad noolaanaysaa baa lagu yihi nabiyullahi muusa uma qaala wuxuu yihi ma maxaa ku xigo malagii waa soo baxay nabiyullahi muusa buu yimid suuraddii malagnimada ugu yimid uu garanayo markaasa wuxuu ku yihi gacantaada rabbi wuxuu ku yihi saar dibi kadibna gacantaada intay taabato oo tin ah xabad walba waxaad noolaanaysaa sanad qaala uma mah maxaa ku xigi yihi nabiy llahi muusa qaala uma almawt maxaa ku xigi lahaa mawdigii geerun baa kuugu xigi qaala wuxuu yihi alaan haddaa baan rabaa so un geeri ma aha hadday dib dhacda iyo hadday hadda tahayba haddaan doonayaa bu yihi marka xadiiska isaga maxal shaahidka waxa weeyaan tafataa cayna ishuu ku dhuftay ishii buu soo saaray marka qofka inuu yidhaahdo sida qolooyinkii caqliga aanan lahayn caqlaniin baa la yihahda lakin caqli ma laha yiri yani say ku dhici karaysaa nabiy llahi muusa si uu malaga ish u tiri karaya iyo wixii lamid ah bal axaadiisda saxiixa waxay tilmaamayaan in uu suurad bashar ugu yimid hore isagoo nana ogeyn suurad bashar in ugu yimid suuraddii basharka ay markuu ugu yimid bini aadamnimadiina isha ku dhuftay markuu yii ajib rabak wa min dalika arrintaa waxaa kamid ah malakulmawti baa kamid ah lama jaa markuu u yimid musa ilaa musa musa uu yimid musa bn cimraan weeyaan alayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam liyaqbida inuu qaado ruuxahu ruuxdiisa inuu qaado yani labtanahu ishuu ku dhuftay fafaqahaa waa soo saaray cayna ishiisii farajaca malagii waa laabtay ilaa rabbihi buu u laabtay فرd عlyh رba ugu celiya caynahu ishiisii وmin dalika waxaa kamid a sidoo kale اshrاaq الsاacati saacadda ashraaqeedii baa kamid ah iyo calaamooyinkeedii ml waxaa kamid a kruج الdijaal ونزul عيsa بna maryam fayqtulhu وkruج yأjuuج وmaأjuuج وkruج الdaabة وطلوع الشمس min مغربha وأشbاh ذlika mima صxa bه النqل وعdاab الqbr ونacيm xq وqad اstacaada النabiy salى الlه عalay slam minhu amara bihi fi kuli salaatin ayb wa min dalika waxaa kamid a kuwaasi waa wixii horay u dhacay waxa dhici doono ee haybiyaadka naga maqan ummaddan qolooyinkeeda dambe ay arki doonaan waxaa kamid a wamin dalika waxaa kamid ah ishraaq saaca ishraaq saaca calaamooyinkii saacadda saacadda calaamooyinkoodu waa laba nooc calaamooyin yaryar iyo calaamooyin waaweyn intaba waa leeya waa leedahay yani ashraaq saacati suqra iyo ashraaq saaca alkubra labadaasaa loo qaybiyaa kuwa halkan lagu sheegaya waa ashraaq saaca alkubra kuwii waaweynaa weeyaan ama kuwii yaryaraa way dhaceen waana la arkay geridii nebigaa kamid ahay daacunkii dhacayay ee daacun camwaat la oranayay baa kamid ah fatxu bayt lmaqdis baa kamid ah wahaakada waxaa kamid ahaa kharaabitaanka yasrib baa kamid a madiina way dhacday wahaakada ashyaa tiro badan oo nebigu ishaaray salawaatu llahi wasalaamu caleyh fatxu qustantiniya kamid ah waxaa kamid ah waxyaaba badan nabigu sheegay salawaatu llahi wasalaamu caleyh qaarkoodna maynan dhicin waa la sugayaa sagaal shay baa nabigu sheegay caleyh salaatu wasalaam xadiis xudayfa bna usaydin alkifaari ayaa u daliila marka halkan wuxuu ku sheegi doonaa xadiiska xudayfa fi saxiixi muslimin wagayri waxyaabaha uu tilmaamay nabiga caleyh salaatu wasalaam ashraaq saaca alkubra ah xudayfa ibna usaydin alkifaari ayaa wuxuu yihi radia allahu tacala canhu ardaa ayaa wuxuu yihi maalin maalmaha kamida waxaa noogu soo baxay nabiga calayhi salaatu wasalaam wanaxnu natadakar faqaala nabiy sala allahu alay wasalam ma tadakaruun war maxaad sheegaysaan buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam qaaluu nadkuru saaca saacadda qiyaamaha nu ka sheekaysanaynaa qaaluu nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam inahaa lan taquuma xataa taraw qablaha cashara aayaat ma dhacaysa ilaad aragtaan horaanteeda toban calaamaad aragtaan nabigu waa tiriye alayh salatu salam fadakara adajaal wadaaba waطuluc shamsi min magribiha wanuzuuli ciisa ibni maryam wayajuuj wamajuuj waثalaata khasafaatin khasfun bilmashriq wakhasfun bilmagrib wakhasfun bijazirati اlcarab wa نار وآخر ذلك نار تخرج من عدن تخرج الناس أو تطرق الناس إلى محشرهم marka nabiga alayhi salaatu wasalaam sagaalka ama tobanka ayuu tiriyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh qaybo kamid a ayuu sheekhu halkan ku sheegay wuxuu yihi misl waxaa lamid ah khuruuj dajaal dajaal inuu soo baxayo dajaal waa nool yahay axaadiis aan la koobi karaynin oo muttafaq caleyha ayaa nabigu ku ishaaray salawaatu llahi wasalaamu caleyh nabigu leeyahy salawaatu llahi wasalaamu caleyh ma min nabiyin ila waqad xadara ummata ma jiro nebi ilaahay uu soo diray subxaanahu watacaala ila waqad xadara ummata ummadiisa oga dhigi jiray waxaa uu xornaya ridwan llahi tacala aleyhi maalin maalmaha kamid ah nabiga alayhi salaatu wasalaam baa ka sheekeeyey aroor bay barqa ah waa ka sheekeeyey dijaal iyo fidnadiisi iyo dhibkiisi iyo markaasu ilaa aanu u malaynay beeraha madiina mid kamid inuu ku jiro nabiga alayhi salatu salaam waa kacay waa tegey waa soo laabtay indhehen iyo wejigeenna wuxuu ka gartay argagax markaasuu yihi maxaa idinku dhacay markaasay yidhahdeen waxaanu aragnay rasuulka allah sidaa dajaal oo u sheekaysay ilaa aanu u malaynay inuu beeraha madiina mid kamida ku dhex jiro lana rasuulka alayhi salaatu wasalaam wamaa yantiqu cani alhawa in huwa ilaa waxyin yuuxa markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam hadduu soo baxo anigoo nool anaa idinkaga kafaalo qaadaya laakiin anoo dhintay hadduu soo baxo allah iiga xasiib oo iiga wakiila qof kastoo mu'min ah markaasaa nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waan idiin sheegayaa wax idinku gafaynin marnaba ood ku aqoon karaysaan ood ku aqoonsanaysaan macnaha markaasuu wuxuu yihi ina rabbakum laysa biacwar ina adajaal acwar alcayn alyumna dajaal waa in la-yahay isha midigtuuna la-yahay rabbina subxaanahu watacaala ma ila ah dajaal marka waa in la-yahay dajaal waxa aynu garanaynaa sida axaadiista kale ay tilmaameen inuu yahay qof bashar oo bini aadam ah inuu leeyahay aabi iyo hooyo axaadiistu siday sugeen inuu yahay yahuudi inuu yahay yahuudi waxay sugayaan oo hadda ay u dabaaldegayaan oo dadka loo laynayo oo loo leeyahay qudus waa in la burburiyo oo la dhiso kiniisadii iyo wixii lamid ah isagay sugayaan wax kale ma aha isaga ayaa la sugaya wax kale ma aha nabiguna alayhi salaatu wasalaam inuu soo baxayo waa inoo sheegay salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka isku masiix ma nihin isagu iyagu dijaal bay sugayaan masiix dajaal ayay sugayaan leanna waa yahuudi weeyaan nabiguna alayhi salatu wasalaam axaadiis dhowr ayuu ku tilmaamay waa in la yahay nabigu xir alayhi salaatu wasalaam labadiisa indhood dhexdooda wejiga weeyaan waxaa ku qoran kaafir inuu yahay qof kastoo mu'minna waa akrin karayaa inuu fataan yahay oo wax dadku uu ku fidnaynayo uu wato ayaa nabiga inoo sheegay salawaatu llahi wasalaamu caleyh dad buu u imaanaya markaasu wuxuu leeyahay irumeeya hadday rumeeyaan cirku amar siinaya roob baa imaanaya dhulku amar siinaya durbadiiba waa soo wada baxaya cadaabkiisi iyo doogiisii xoolihiibu amar siinaya durbadiiba waa dararayaan caanay la soo seexanayaan manaa dadka iyaga barwaaqu siinaya kaanama inuu rabbi yahayba qoluu imaanaya waay leyi rumeey waay leyiin war kadaab iyo mandhaaf cirkuu amraya dhulkuu amraya abaar iyo waxaa dhacaysa baaba dhul kharib ayuu imaanaya baaba-ay markaasuu amar siinaya wax allaali wixii kuluud ku jirtay dahab iyo wixii lamida macaadin ah ayaa daba guriyo nabiga yiri alayhi salaatu wasalaam sida shinida boqortay u daba gurta marka fidnadaasuu wataa marka wax fidno badan weeyaan nabiga inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kulay inaan iyagu caqli fiican lahayn baa waxay yidhahdeen dayax gacmeedyaa la qaatay addunyada waa lagu soo wareegay lama arkin dijaal meelu joogo nabiguna alayhi salaatu wasalaam kama fi saxiixi muslimin wa musnad ilimaamu axmed waa meelo kalena lagu wariyey xadiisku saxiix weeyaan xadiis waxa weeyaan abi ruqayata tamiim bna awsin iddaari radi allahu tacala canhu arda wuxuu ahaa nin gaal ah magaalada madiina ku noolaa nabiga alayhi salatu salaam oo ka sheekeynayo dajaal ayuu maqlay kadib waa gaalnimadiisa isaga sii yani raagaya ku nagaaday nabiga alayhi salaatu salaam ayaa maalin maalmaha kamid a isagoo masaajidka fadhiya ayuu wuxuu arkay ninkan oo yimid oo soo islaamay nabigu waa khutbay alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxa aad soo aragtay maanaha dadka oga sheekeeya mise ada oga sheekeeya haddaba abiruqiyata min awsin iddaari ayaa inooga sheekeeyey nabiguna waa ka sheekeyey salawatu llahi wasalaamu caleyh ayb wuxuu yihi abi ruqayata ibn awsin iddaari radi allahu tacala canhu arda nin islaam oo islaamnimadiisa ay wanaagsan tahay sababta kusoo islaami weeyaan aragtida dajaal islaamnimadiisa ay wanaagsan tahay buu noqday aada u cibaado badan bal cubaad saxaaba ayuu kamid ahaa radi allahu tacala canhu arda wixii waxay raacin doon dhulkan falastiin badda ku taalla ayay doon ka raaceen ijaariya waxbay u socdeen bad doontii baa baddii yani duufaano ayaa haleelay meel ay aadaan ayay garan kari waayeen muddo bil ayay badda ku jireen maalintii dambe ayuu wuxuu yihi waxaanu kusoo baxnay jaziirada jaziiradii markaanu nimid waxaanu u nimid daabad aan la garan karaynin wejigeedii iyo dabadeedii midna yani wada dus badan intaanan la hadlinba oo aan la yaabanahay maxaa tahay aan la yaabanahay daabadan iyadaa markaasi waxay tiri nin halkaa jooga ayaa warkiina u xiisa qaba ee ordahaya aada iyadii waana la hadashay waanu dhaqaaqnay nin ayaanu utagnay aada u weynin badan oo illa oo silsilada ku xiran oo meesha fadhiya markaasaanu waxaan niri maxaa dhahay wuxuu intuusan bilaabin jawaabkii nagu yiri xaggee ka timaadeen carab miyaa tihiin ma jaziirat alcarab baa ka timaadeen maxamed ma soo baxay haa waa soo baxay ti markii ka warrama ma dhalatay haa waa dhalatay ka warrama meeshii idlaayo ahayd bishii biyaheedii aad bay u burqanayaan ma cagaar ma noqotay oo dhulkii beero ma noqdeen haa waxyaabihii su-aalihii dhowrka ahaa markuu weydiiyey ayuu aada u gelgeshay buu yihi ilaa ma ka baqana inuu soo baxsadaba markaasuu wuxuu yihi waxaa dhawaaday waktigaan bixi lahaa yani markii loo sheegay waxyaabahaas oo dhan wuu og yahay ayuu wuxuu yihi waxaa dhawaaday waktigi aan bixi lahaa adigu maxaad ahay anigu rijaal baan ahay markuu weydiiyey oo wuxuu yihi waxyaabihii su-aasha waxaa kamid ahaa ma rumeeyeen maxamed qaarna waa rumeeyeen qaarna waa beeniyeen markaasuu wuxuu yihi fakhayrun lahum an yu'minuu waxaa u khayr badan inay rumeeyaan waxaa u khayr badan inay rumeeyaan abiruqiyata ibn hawsin idaari waa soo laabtay markuu magaalada madiine kusoo noqday rasuulka waa rumeeyey salawatu llahi wasalaamu caleyh maalin duhur ayay ahay halkaasuu kaga sheekeeyey xadiiska isaga marka wuxuu daliil u yahay waadixa walxadiidu bihi saxiixi muslim wa musnad imaam axmed bisanadin saxiix idan wuxuu daliil waadixa u yahay inuu yahay dajaal mid nool fii yawmina haada inuu adduunyadan qayb kamida joogo laakiin aanan garan karaynin meeshay tahay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila dayac gacmeed qaado ama dhulka hoostiisa waa mar inaadan arki karaynin ilaa dadku rabbi ugu talagalay mise abaruqayata min awsin daariya raggii la socday oo kalan weeyaane cid kale inaysan arkaynin waktiga loogu talagalay ayuuna soo baxayaa waktigu yahayna ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala markuu soo baxo yani dhulka inuu fidnaynayo socodkiisa ka waran baa nabiga la yihi alayhi salaatu wasalaam dhulka si yani sida qofka bini aadamka ee socdo kale ayuu u soconayaa leanna markaasi fidnadiisu waa yaraanaysa waxay weydiiyeen saxaabada intuu dhulka ku nagaanayo leanna haddii la yaraado sideetan sano ku nagaanaya iyo sagaashan sano iyo boqol sano iyo laba boqol oo sano fidnadiisa waa badnaanaysa jiil yani jiilba jiilka ka dambeeya ugudbaysaa dhowr jiil ayay ugudbaysaa fidnadiisi wax haraysa ma noqonaysa waa la weydiiyey intuu ku nagaanaya afartan maalmood buu ku nagaanaya lakin nabigu xuri alayhi salatu salaam maalinta ugu horeysa ka sana weeyaan maalinta ku xigta waxa weeyaan ka shahr maalinta ku xigta waxa weeyaan ka isbuuc wasaa'iru ayaamihi ka saa'ir ayaamikum maalinta ugu horeysa sanad oo kaley noqonaysaa maalinta ku xigta bil oo kaley noqonaysaa macnaha qoraxda intay soo baxdo ay ka dhacdo sanad bay qaadanaysaa maalinta ku xigta markay dhacdo maalinta ku xigta bil bay qaadanaysaa maalinta ku xigta isbuuc bay qaadanaysaa maalinta ku xigta caadi bay noqonaysaa afar labaatanki saacadood ee caadiga ahaa bay noqonaysaa fiiri juhdiga saxaabada ridwan llahi tacala calayhim iyo sidii rabbi u caabudi jireen waxay yidhahdeen ya rasuulallah tagsiina salaata yawm maalintaa sanadka ah ama maalintaa bisha noqonaysa ama maalintaa isbuuca oo kale noqonaysa dajaal saddexdiisa maalmood ee ugu horeeya ma nagu filan tahay cibaadada hal maalin nabigu wuxuu yihi alayhi salatu salaam laa faqdiruu lah uqadara saacday maaysanaa uqadar saacadda iblaayo markay tahay salaadii la tukan jira waa taqaanaa halloo qadara buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam faqdiruu lah halloo qadara baa nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam ayib marka haddaba qofka maxaa ka badbaadin karaya waxyaaba dhowr ayaa jira rasuulka alayhi salatu salam waxyaaba uu sheegay waxaa kamid ahaa awaail ama awaakhir suurat alkahfi qofka akriya habeen walba cusima min fitnati dajaal awaakhir suurat alkahfi cashra aayaat min awaakhir suurat alkahf qofka akriya cusima min fitnati dajaal waa laga ilaaliyaa fitnat dajaal waxaa kamid ah masalan fi kulli jumca qofka inuu akriyo suurat alkahf dhammaanteeda siday u dhan tahay iyadana waa nuur baa ilahay siinaya subxana watacala takunu lahu nuura min jumcati ila jumca wadiyarat talaata ayaam alxasanatu bicashri amhaaliha taasaa loola jeedaa yani jumcahaas ilaa jumcihiisi iyo saddex maalmood oo dheeraad ah waa toban maalmood weeyaan walxasanatu bicashri amhaaliha sida nabigu sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh marka ma dhawaaday waktigiisii maba hadduu nabiga alayhi salatu salaam zamankiisu dhawaa oo uu leeyahay nebi ma jiro ilaa ummadiisa waa oga digay hadduu soo baxaanoo nool anaa idinka kafaalo qaadayo idinka yani markaa jooga marba hadday sidaa ahayd zamankeenan ayi laxda waa soo bixi karaya marka qofka muminkeena u diyaar garooba weyaan sidaa darteeda nabiga alayhi salatu salaam aad buu u badin jiray inuu ilahay ka magan geliyo weydiiso subxaana watacaala salaadiisa markuu ku jiray ataxiyaadka ah hadday noqonayd iyo kayrkeedaba fidnooyinka ilahi uu ka magan geliyo weydiisan jiray ayay kamid tahay wacuudu bikum min fitnati dajaal yani qofka laguma fidneeyo fidno ka weynan badan abadan adduunyadan iyada ah laguma fidneeyo ummadan iyada fidno ka weynan badan adduunyada gudusheeda wamila waaa mila waxaa kamida khuruuj dijaal baa kamid ah wanuzuulu ciisa marka dijaal waa ibn aadam weeyaan waa bin aadam weeyaan aabihi hooyuu leeyahay bal waa yahuudi weeyaan lacanahu llah wanuzuulu ciisa baa kamid ibn maryam soo degitaanka nebi ciise fayaqfilahu uuna dili doono weliba nabiy llahi ciisa goormuu soo degayaa markay dijaal u buuxsanto afartan kaa maalmood waa soo degayaa waana dili doonaa fayaqfilahu waa dilayaa marka waa dilayaa wuxuuna ku dili doonaa nabiy llahi ciisa wuxuu kusoo degayaa cinda manaarati albayda fi sharqiyi dims dimshiq baa nabigu yiri alayhi salatu salaam bariga dimshiq manaarada dheere ku taalle bayda cad ayuu kusoo degayaa sharqiyi dimshiq marka wuu raadinayaa oo ka daba ordayaa ilaa uu ku gaaro baa nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam baaba lud meesha la yihahdo arda falastiin bay ku taalla hadda dhulka falastiin weeyaan baaba lud meeshaasuu ku dili doonaa baa nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam meeshaas ayuu ku dili doonaa marka afartankaa maalmood uu ku nagaanayaa socodkiisa nabigu markuu sheegayna alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi karriix ilmudbira dabaysha roobka wadda ee saxansaxada socodkeeda siday u soconayso ee dabaysha wadda roobka sidaas oo kale weeyaan yani aada buu dheereeyaa dabaylaha iyaga ah saacaddii intaasay jarayaan sidaas oo kale weyaan manaa socodkiisa isaguna wanuzuulu ciisa soo degitaanka nabi ciisa kamida fayaqtulahu dilaya wa khuruuji soo saaritaanka ya'juujin iyo wama'juuj waa laba qolo weeyaan ya'juuj qolo la yihahdo iyo ma'juuj qolo la yihahdo hal qolo iskuma ah laba qolo weeyaan ya'juujna waa qolo ma'juujna waa qolo labadaba waa bini aadam weeyaan iya iyaguna waa bini aadam bin aadam inuu yahayna waxaa u daliila xadiidkii nabiga salawaatu llahi wasalaamu aleyh nabigu wuxu yhi alayh salatu wasalaam nabiy llahi aadam waxaa lagu oranayaa ukhrij bicta annaar qaala yaa rabbi wama bictu annaar soo saar bicta annaar intii naarka ehelka u ahayd ya wahayo marka intee weeyaan rabbi oo garan maayo hadaa aabahooda bin aadamki soo saar baa laleeyahy markaasuu rabbi weydiinaya oo leeyahay wama bicta annaari ya rab markaasaa rabbi wuxuu ku dhahaya subxaana watacaala كل ألف وحويان تسعمائة وتسعة وتسعون في النار واحد في الجنة كل شيء وسقال بقرية سقالية سقاشا أي النار تجلية هلنا جنة جلية ومالنتا مالنتا يوم يشيب الولدان الله كتب من سبحانه وتعالى عرفتي يا ريت إن عري رميا والبهار في قربة تاجا هي عرفتي عرفة صبحتها النبي آدم كان يقول عرورتا دي وكا kunkiiba halbaa jannada gelaya sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaalna naarka gel ayay gelayaan halbaa jannada gelaya keliya marka maalinta ayadaa carabtii reereed baqasho ay baqanayaan ciraa kasoo baxaysa fikradda yani fikirka ay fikirayaan yawma yajcalu wildaana shiiba alla uu ku tilmaamay subxaana watacaala waa saacadaas weeyaan alla uu yihi subxaana watacaala watara annaasa sukara wama bisukara walakina cadaab allahi shadiid maalintaasi dadka waxaad u malaysaa tii murdacada ahayd waxay nuujinaysa waxay nuujinaysa way halmaamaysaa dadka waxaad u malaysaa intooda kale cuqalada ahayd dadkii waxgarabka ahaa inay yihiin sukara kuwo yani wax soo cabeeyey sakraan ah laakin wama hum bisukara walakina cadaab allahi shadiid cadaabka alle shadiidka ayay maalintaas sidaas la noqonayaan marka yajuuj iyo majuuj nabiga alayhi salatu salaam wuxuu yiri markay ummadan saxaabada nabiga aad bay u cabsadeen markay sidaa maqleen yani kunkiiba hal qof baa jannada gelaya sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal naartay gelayaan markaasuu nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam maya idinka sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal yajuuj iyo majuuj weeyaan halkana waa idinka weeyaan ummadan weeyaan weli aada bay udhib badanta baad moodaa marka maxaa laga dhigay yajuuj iyo majuuj inay yihiin ukruj bicta annaar qaala wamaa bicta annaar nebi aadam marka lala hadlayay caruurtaada soo saar intii naarta geli lahayd yajuuj iyo majuuj marka waxaa lagu tiriyey awlaadi nebi aadam alayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam labadaas nasiib waxaa lagu tiriyay inay yihiin awlaada nebi aadam laakin xadiidka nabiga alayh salatu salaam sida uu ishaarayo waa dad aada u xoog waaweyn aada iyo aada u quwad u leh nebigeeda alayhi salaatu wasalaam markay baddaa soo maraan yani sadi baana kala xiranaya iyaga hadda sadigaa isagayna kala xiraya waxaa sameeyey yaa sameeyey yaa sameeyey dulqarnayn fi suurati lkahf akhirkeeda rabbi ku sheegay subxaana watacaala dulqarnayn markuu sameeyey haddaba sadigaa isaga ah waa yawma min alayaam markuu rabbi uqadaray subxaana watacaala waa soo gudbi doonaan qaar baa waxay yidhaahdeen caqli aanan lahayn sadiga isagaa ma garanaysaan waxa weeyaan dariiqan jidkan weyn ama derbigan weyn ee shiinahay liseen saddex kun oo sano ka hor derbiga maalin kasta dhinaca kalena looga tallaaba dhinacana looga tallaaba waxay fileeyeenna lama arkin waa bini aadan caadi ah giyaasyadii maajuuska la sheegay waa shiinay yirahdeen waxaas waa khuraafaat weeyaan wax asal lama bal dadkani waa dad quwad weyn nabiga xira alayhi salaatu wasalaam kooda ugu horeeya markuu soo maro badda ayada ah kooda ugu dambeeya wuxuu liyayaa wuxuu dhahayaa meeshani waagaa biyo mari jireen waagaa biyo mari jireen maalin kasta biyaa laaye shiinahan roobka markay ku da-an biyaa laayo beeraha ka laayo wax walba hadday yar yihiin biyaha mid cabbaan oo dhameeyaan marka haddaba inay bini aadan yihiin ayaa la tilmaamay ama xaggey dunida kaga jiraan allahu aclam waxaynu garan karayna ma waxaynu garan karna ma ah intaynu ka garan karna adduunyada waa wax yar weeyaan aada u yar ama dayax gacmeed hala fuulo adduunka lagu soo wareego hala sheego ama dhulka hoosti hala maro wixii la sameeyaba waxaan ka naqaano maanta waa wax aada u yar bin aadamka naftarkiisii ayaa maalin walba waxaad maqlaysaa berdhaweyd waxay sheegayaan dad ku jira amazonka brazil waa dhul kayn ah baa hadda la helay oo dad cusub qaqaawan sidii hooyadood ku dhashay ah ayaa hadda la helay bin aadamkiiyaa leeyahay hadda la helay idan see wax kale ku ogaanaysaa bin aadamkii dhulkan kugu nool kugula noolaadaadan ogeyn sida yani khalqi kale ku ogaan kartaa qaar ba waxay ku nool yihiin yani meelaha lamagalayda ah ama hadday noqon lahayd brazil ama hadday noqon lahayd philipiin taas oo kale ama meelaha lamidka ah ee kaymaha badan adduunka dad baa ku nool wax yaqaanana mala ilaa yawmina hada marka dadkaasiba haddii la ogaan waayo bini aadamka ee basharka ah see lagu ogaan karayaa khalqiga kala ilahay abuuray subxaana watacaala wy macquul ma suurtagalna maaha laakiin waa ogaan karayaan dadka qaarkii haddii ilahay u idmay subxaana watacaala sida dajaal bay usoo arkeen abi ruqiyata min awsin addaari siday usoo arkeen wa khuruuji yajuujin wa majuuj dunidan inay dhinac ka degan yihiin marka xadiiskaasaa kutusinaya markay baddaa uu soo maro midkood iyo sadiga isaga ah liana dalqarnayn dhulkan uu ku noolaa dhulkan uu ku noolaa sadiga isagaa sameeyey dhulkan intuu ka baxay meel kale kama soo samaynin xataa idaa badaqa bayna saddayn wajada min duuniha umma inuu meeshaa kasoo helay markaasi ay la hadleen markaasi uu sadigii sameeyey ama yani xeritaankii uu sameeyey annaga iyaga wixiina kala xirayay oo sida biyo xirki oo kale ah halkaasi marka iyaga ay dhinacaa ka jiraan annagana dhinacan kasoo jirno ayaa la ishaaray ama xaguu ku yaallaa iyo siduu yahay waxaan garan karna ma aha raximka allah ayib wa khuruuji daabati daabadii soo saaritaankeedii marka waxyaabahaasi waa isku xixigaan dijaal baa soo baxaya nebi ciisa soo degay oo dilaya yajuuj iyo majuuj baa nebi ciisa noloshiisa soo baxaya iyagaa dhimanaya nebi ciisa calayhi salaam iyo danka mu'miniinta ah ayaa kadib iyana dhiman doona laakiin say u kala horeeyaan tartiibta tobanka shay nebigu uu sheegay ama sagaalka shay allahu aclam ilahay waa garanaya lakin nabiga alayh salatu salaam riwaayad kaloo saxiixa wuxuu ku oranayay wa aakhiru dalik waxa ugu dambeeya waxa weeyaan naaran taxshuru naaran min cadan cadanta liman ku taala naar kasoo baxaysa buu nabiga yiri alayh salatu salaam dadkana soo xashrinaysa taqiilu macahum xaytu qaaluu meel allaaliya meeshay ku nastaan waa kula nasanaysaa meel allaaliya meeshay socdaanna waa la soconaysaa maxsharkeena dadka isugu wada keenaysaa goormay dhacaysaa allahu aclam iyana ilahay baa garanaya subxaana watacaala laakin nabigu alayhi salaatu wasalaam sida xadiis kaloo saxiixa uu ku tilmaamay nabigu wuxuu yihi alayhi salatu wasalam xadiisku musadr xaakim buu kusugan yahay bisanad saxiix ah calaa sharti muslim buu yihi nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi alamaaraatu kara kharazaatun yani calaamooyinka saacadda ee tobanka ahi kharazaat waa kuwo ishaysta weeyaan haddii mid u yimaado inta kale waa raacayaan cala tuul cala tuul waa raacayaan inta kale nabigu wuxuu ku tilmaamay salawatu llahi wasalaamu aleyh inay yihiin manduumaatun fi silk sida masalan tusbixi oo kale haddii la gooyo ka waran adigana aad sidadii haysatid hal xaba kuma haraya meesha kulli waa wada daadanaya manduumaat buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam fi silk ida inqaaca silku tabaca bacduhu bacda haddii uu go-o xarigii qarkii qaar kala raacayo khalaas kulli waa daadanaya ruushii markay haweenka ka go-do oo kale khalaas iyadoo taagan baad arkaysaa kulligood wada daadatay waa sidaas oo kale nebigu ku ishaaray alayhi salatu salaam macnaha ishaarada nebigu waxa weeyaan sida surcada iyo deg dega ay ruushi u daadanayso ama tusbaxaba u daadanayo sidaasi la eg weeyaan yani siday isu raacraacayaan iyaguna maxaa ugu horeeya qole waxay yidhahdeen qoraxda inay kasoo baxda meeshay ulici jirtaa u horeysa qole waxay yidhahdeen dijaal baa u horeeya qole waxbay ku sheegeen lakin allahu aclam bixaqiiqati dalik ilahay baa yaqaana subxaana watacaala waxay tahay nebigu alayh salatu salaam inuuna ishaarin وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس دابة صارتان كذا دابة في سورة النمل آخر كذا إلهي كشري سبحانه وتعالى دابة وحي هاي يعني دابة دابة تكلم الناس كما جاءتنا محي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة دابة مطلقة لنا عليه سبحانه وتعالى ولا يثبتني أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون inaysan ayada ilahay rumaynin subxaana watacaala waxaa kaloo nabiga sheegay alayhi salaatu wasalaam xadiiskii kale inay dadka shaambalaynayso kii mu'min ahaan adada soo soo kulanina halkan ay mu'min ugu qoran tahay kii kala fasaana ugu qoran tahay oo dadka waa tacaamulaya yaa mu'min yaa shaabla laku dhahayo lana caadada wejigeesa uga qoran tahay mid walba ay wejigeesa uga qoran tahay وطلوع الشمس قرحنا وقصة بحر من مغربها ماشي يرجع جرته كل نصوص صريحة وصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على أن الرمية سليتعي وإتباع ذلك أنت إلى من مما تحى وأنا تحمل ويجيب من بحجي تتحمل هو النقل تجبر أنت لتجبرين وعلاج القدر العمدة قدر العلاج فيه ونعيمه حق إلى بنعيمه قدر أن نعمل عليه عذاب الله قطر لا تبع صبرا وتحاول تمد إلى علمه إذن علاج قدر ذلك متواصل من الأرض الله صلى الله عليه وسلم إن قدر الاستعلام يعمل في جنة وحبر من حفر النار